galbeed oo dhinto aan aragne waa lix qof oo mid oo askariyo k b r ku jiro lixda qof mid askariya ku jira waan gartay marka waxay dhaawac waa toban qof isbitaalka wargaduud aa la geeyey saddexa ugu daran saddexdii ugu daran ambulansa lagu qaaday isbitaalka madeera baa la geeyey markaa sidee weerarku u dhacay xagee baa laga soo weeray sidee baa bal weerarku u dhacay wallahi nimin oo quryala oo la garanaynin ayaa cabada jid ku galay
haye marka wallahi dadka qaar meesha gaarigii orta gaarigii horay waa u cararay jid baa lagu lagu dhaawac dadaa dhaawac noqday marka uu cararay garawalkii midkii labaad markuu saan usoo galeen ba cabadii muraayadii waxaanay wejigi ku shubteen wejigii dhaawacii waxaan ka gaaray wax buu arki waayey isaga naftirkiisa gaariguu ka cararay markiina ninkii halkaas baay dadka qaar oo naalocos oo dadkan down kenya ku imaaday oo cararayna meesha lagu totoogtay dadkii qaarna waay naalocos waxay kale isku jiraan waa carareen marka saasaa jirta marka xaggey ka yimaadeen dadkan weerarka geystay wallahi dadka marka imaanayeen hadda waxaa la sheegay inay dhinacan boodarka soomaaliya ay u kaceen markaasna waa dadkii xagga ka imaadeen si loo sheegay yaa usoo gurmaday markaa baska oo gurmad yaa u fidiyey gurmad ciidinkii joogo ceelwaaq iyo waxii ongaad iyo waxii iskar joogto isku markii markii riboortka la helay isku markii loo soo kacay waxii isbitaal ambulan joogo waa loo soo kacay marka dadka qaar duur ay galeen kuwii duurkana waa lasoo raadiyey mooto iyo waxaana loo diray dadkii hadda badi waxay joogaan wargaduud qaarna meel
marka dadkan ma la garanaya weerarka geystay weerarka ciddi geysna ma naqaano weliba dusheegato aan dhihi karna ma laha laakiin cid cid loo malaynayaa ma jirtaa oo laisleeyahay ciddaasaa ka dambaysay
hadda dadku waxay ku tuursan yihiin al-shabaab geystay tirada dadka weerarka geysatay ma la yaqaanaa dadku ma idiin sheegeen intay yihiin wallahi gawaarada labadiiba shan iyo toban qof camal saana ku toosaalilay gaarigii kastaba shan iyo toban qof marka laba gaari bay ahaayeen laba gaari ay ahaayeen a marka waa ilaa soddon qof baa weerarka geystay wey dadka weerarka geystay waa soddon soddona lagu qayaasay marka dadka baska saaraana imisay ahaayeen baaska adiga labadii baadaali isku daro toddobaatan waa ay gaarayeen dadkii saaran yihiin marka dadku waxay ahaayeen reer kenya mise isku jir bay ahaayeen dadka waxyeeladu soo gaadhay wallahi dadkii local oo mandera county ka imaadiyo dadkii county kale ku imaadana waa un waa un dadku waa un isla jiraan kulli gaariga dad badanaa ku jira marka xaggey u socdeen dadku mandera mandera baaska mandera u socday cali ceelwaaq uu bariyey mandera u socday bal dareenka ima ilaa hadda maxaa isbedelay ma hawlgallaa la sameeyey maxaa imika sidee wax u jiraan iminka wallahi dawladda kenya sida ay u dhacday waxay jawaabooda waxay ribood aan ka hayna ma laha waay dhaqaaqeen duurka ay ku jiraan kollayda waxaan ka heli doono war ma aqaana dadka laakiin oo musaafuriinta oo jidka lagu caqadeeya aad bay u wareersan yihiin gawaarada aada kuwii mandheera ka imaaday gaari ay wada taagan yihiin kuwii kale wargaduud kan kalena oo dadki dugula wuxuu taagan yahay duurka wallahi dadka aad bay u wareersan yihiin dad qaar oo soomana oo lacabadeeye oo dhiig bacay qaar waa dhirburka waa iska badan xaggaa la geeyey markaa dhaawac haddaad iigu soo celisid kuwii dhaawacay qaar wargaduuda jiraan qaarna mandheera la geeyey mandheera loo kacay hadda ilaa afar qofood la qaado oo mandheera rifaal la sito loo qaaday isbitaalka weynaayo oo countiga mandheera oo ku yaala mandheera dhaawaca ma ku jiraan wax ciidanka ama dawladda kenya ka tirsan mas-uuliyiinteedu maya ciidanka waxaa waaye nin hal qof oo iskari ah ku jira waxii kale waa iska shacab